faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan waacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyo cadaada saakii qodobadooda kuwa ugu dooroon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka qayb galaya shirkii toban iyo saddexaad ee urur goboleedka iyadoo maanta ka furmaya magaalada ardisabo ee dalka itoobiya axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland iyo cabdinaasir seeraar oo heshiis horodhaca ku gaara magaalada nairobi ee dalka kenya kadib markii qof kastaba labadoodu uu sheegtay inuu yahay madaxweynaha maamulka jubbaland shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo lagu meelmariyay ama lagu ansixiyey xeerka tiknolojiyadda ee soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka qayb gala shirka wasiirada ee urur goboleedka iyadoo ka dhacay magaalada ardisababa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kulan la qaatay ergaga gaarka ee midooda afrika qodobada dhanka dibadda saaka aad maqli doontiin dhegaystayaal waxaa ka mid a madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo safar aan lasii shaacin ku tagay dalka afghanistan qodobadaas iyo qodobo kale waxaad ku dhagaysan doontiin warka subax ee raadiyo cadaaday u diyaargarooba goordhow
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo jimcaad taariikhda ay ku astaysan tahay labaatan iyo sagaalka bisha toban iyo koowaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka saakanigo maadnuur axmed ayaa la diyaaray kusoo dhowaada qodobada aad maqasheen oo intaasi ka fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qaybgalaya shirkii toban iyo saddexaad urur goboleedkigod oo maanta ka furmaya magaalada ardisababa maanta ayaa lagu wadaa in magaalada ardisababa ee caasimada dalka itoobiya uu ka furma shir madaxeedka urur goboleedka igad kaas oo ay ka qaybgalayaan dhammaan madaxda afrika shirka ayaa waxaa soomaaliya ugu qaybgalaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo shirka ayaa waxaa shirka ayaa sidoo kale hogaamiyaasha igad waxa ay si iskaga xog waraysan doonaan qorshayaasha lagu guulaystay ku aadan dadaalada lagu xalinayo wadamada gobolka iyagoona warbixino ka dhagaysan doona guddiga madaxeedka u xilsaara fulinta heshiisyadaasi horey loo gaaray iyo caqabadaha haatan jira madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la filaya inuu khudbada uu ka jeediyo shirkaasi isagoona diiradda ku saari doona aragtida siyaasadeed ee wanaagsan iyo warbixino ku saabsan ah xaaladda soomaaliya inta shirka lagu guda jiraayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa kulamo docoodyo la qaadan doonaa madaxda dalalka gobolka geeska africa ee kasoo qeybgalaysa shirka urgoboleedka iged oo ku midaysan axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ah madaxweynaha jubbaland iyo cabdinaasir seeraar oo heshiis horedhaca ku gaara magaalada nairobi ee dalka kenya kadib markii doorasho lagu qabtay kismaayo mid kasta ku sheegta inuu yahay madaxweynaha maamulka jubbaland wararka ay raadigu cadaada ka helayso magaalada nairobi caasimada dalka kenya ayaa waxa ay sheegayeen in xalay halkaasi ay kulan xasaasiya ku yeesheen madaxweynaha maamulka jubbaland madoobe iyo cabdinaasir seraar oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ee axmed madoobe kana soo horjeeda dib u doorashadiisii warar hordhaca oo kulankaasi laga helaya ayaa waxa ay sheegayeen in xal laga gaaray khilaafka madoobe iyo cabdinaasir seraar oo ka dhasha doorashada iyadoona dhex dhexaadinayaan mas-uuliyiin garwadeyn ay ka yihiin heshiisyadaasi ka tirsan kenya cabdinaasir seraar maax iyo xildhibaan cabdirashiid xidig oo ka tirsanaa xildhibaanada golaha shacabka ayaa mid kasta taageerayaashiisa magaalada kismaayo waxay ugu doorteen madaxweynaha maamulka jubbaland cabdinaasir seraar ayaa si laba filaana ku tegay magaalada nairobi kulana la qaatay axmed madoobe halka cabdirashiid xidigna aan weli wax wara aan dhankiisa aysa kasoo bixin madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo markii saddexaad dib loo doortay ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xalinta cid kasta oo ka tabanaysa waxauna maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada nairobi caasimada dalka kenya halkaas uu kulamo kula qaatay madax ka tirsan kenya iyo kuwa ka socda beesha caalamka axmed madoobe madaxweynaha jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya oo diiday in dib doorashadiisa aan kasoo horjeesata sheegtan inaan la aqoonsanayn doorashadaasi ku soo baxay warka subax ee radio cadaada ayaad dhegaysanaysin dhegaystayaal golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxa ay ku meelmariyeen siyaasadda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda oo ay golaha usoo gudbiyeen usoo gudbisay wasaaradda boorsa boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalk soomaaliya istaraatijiyadda siyaasadda qaran iyo isgaarsiinta teknolojiyadda oo loo dejiyay shanta sano ee soo socota ee laba kun labaatanka iyo ilaa laba kun labaatan iyo afarka ayaa loo qorsheeyay in lagu daadejiyo dadaalada kala duwan ee isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dalka dhammaan daneeyaasha kala duwan ee iskugu jira dowlada shirkadaha hay-ada ay ka shaqey doonaan horumarinta iyo cid kasta oo quseyso shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo shirgudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale lagu ansixiyey dibo kubeerida soomaaliya ee ururka la dagaalanka ah argixisada waxaa lagu yeeray ee bariga africa siyaasada iyo isgaarsiinta qaran iyo waa siyaasadda iyo istaraatijiyadda qaran iyo isgaarsiinta teknolojiyadda oo taabanaysa dhinacyo kala duwan oo lagu horumari karo teknolojiyadda sidoo kale waxbarashada caafimaadka beeraha ganacsiga adeegyada kale ee dowladda ayaa fulintooda waxaa ka qeybgalaya wasaaradaha quseeya ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed warka subax ee radio cadaada ayaad dhagaysaneyseen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed finish oo kulan waxa uu kula qaatay xafiiskiisa magaalada muqdisho ergega gaarka ee midooda africa u qaabilsan soomaaliya cumar firish iyo ergiga ayaa ka wada hadla arrimo dhowra sidii loo horumari lahaa caasimadda islamarkaana waxay wada qaateen kulamo dhinacyo badan taabanayay
maantii waxaa xafiiska noogu yimid safiirka midooda africa ambasador francisco madera la taliyihiisa genaraal suwagle iyo xiriiryaha amisom iyo iyo xafiiska waxaan ka hadalnay waxyaabo badan oo muhim u ah magaalada muqdisho iyo qaabka wada shaqaynta amisom iyo bulshada reer muqdisho waxaan ka hadalnay waxyaabo ay ka mid yihiin sida aan yani amisom iyo ciidamada amniga magaaladu ay uga wada shaqayn lahaayeen xagga amniga la isaga kaashan lahaa sidoo kale doorka uga aadan amisom qaybteeda sivilka ah ama rayidka ahi sida ay qayb uga qaadan lahaayeen dabudhiska iyo yani helitaanka wadooyin waasac ah oo oo furan oo ku yaala magaalada gudaheeda dhammaan waxyaabahii aan u jeedinay safiirku soo dhaweeyey waan uga mahad celinaynaa booqashadiisa iyo aqbalaada oo naga aqbalay waxyaabaha iskaashiga ku dhisan ee aan u jeedinay runtii amison muddadii ay joogtay magaalada muqdisho iyo dalka soomaaliya qaybo badan oo ka mid ah waxay ka ciyaartay door lama ilaawaan ah oo muuqda xiliyadii adkaa ee magaaladan muqdisho ay soo martay waxa ay ciidamada amisom iyo madaxdoodu ay ku dhafri jireen waagi ugu beri jiray yani magaalada muqdisho meelaha meelaha dagaalada iyo rafaadka uu ka socdo madaxdu waxa ay la joogeen ciidamada bulshada muqdisho iyo ciidamada amisom waxay ahaayeen kuwa gacmaha ishaysta iskaashada magaaladan muqdisho cadowgii waxaa looga xoreeyey iskaashiga reer muqdisho iyo dowladda federaalka ciidamadeeda iyo ciidamada amisom oo runtii siyaasad hufan hagaagsan yani lagu hagaayay amisom waxaan ka hadalnay yani sidii loo heli lahaa yani unit ama koox amniga magaalada muqdisho ka socota iyo koox yani amisom ah oo iska kaashada kuna kala warqaata xoogaha amniga waxaan samayn doonaa mar aan fogeyn haddii alla idmo xarun yani amniga arrimihiisa keliya looga arinsado waxaan ku jirnaa diyaarintii xafiisyadaas iyo unitkii hawshaas noo qaabili lahaa waan leenahay hay-ado amni laakiin waxyaabaha ka dhiman ayaan u dhamaystiri doonaa haddii alla idmo arrintaasna waa la wadaagnay waxaa kaloon isku soo qaadnay sida safiirka aad maqlaysaba u sheegay doorashada doorashooyinka soo socda oo dalka ku soo socda iyo doorka reer muqdisho iyo iskaashiga amisom iyo maamulka gobolka banaadir ee ku aadan yani qaabka ay u dhacayso doorashadaas arrintaasna wax badan ayaan iskala maaldhignay waxaa kaloo aan isla maaldhignay yani hay-adaha ku nool yani hay-adaha ku shaqaysta yani xerada amisom iyo ereboorka gudihiisa xanani areadaas oo dhan iyo maamulka gobolka banaadir sidii ay uga la shaqayn lahaayeen madaxda amisom qaabkii ay uga heli lahaayeen canshuuraadka ku waajibay dadkaas oo uu ku leeyahay dalka soomaaliya maadaama ay ku shaqaystaan gudihiisa taasna waa la isla meel dhigay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay yani horu horumarinta dhaqaalaha yani horumarinta amniga iyo horumarinta dibidhiska iyo qaab qaabka ugu dhow ee doorashooyinku ay uga dhici lahaayeen uga dhici karaan magaalada muqdisho ayadoo doorka uga aadanna maamulka gobolka banaadir iyo amisom wadajir ay u qaadan lahaayeen waxyaabahaas ayaa ka mid ah waxyaabaha laga wada hadlay safiirka waa uga mahad celinaa sida uu noola gartay noog
dhegaystayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyo wacdaad inta ayaana saakii kusoo gabagabaynaynaa tan iyo intaan warkankiisa kale ku kulmi doono dhammaan waxaan kaga tegaynaa baadi raadiyo wacdaad oo isku duuban tan iyo warkankiisa kale nabadgelyo
dugsiga hoose dhexe ee horseed degmada cadaado bismillaahi waa gaaro waa guubaaba hadalkayga marna waa samagoob ila gara ujeeddada guuleed waa ku sidee waa adigan goohaye maxaa maanta gaasiray geygaan ku noolnahay guri weliba iskuul yahay goob aqoonteeda sarraysa gobaadii bal ii sheeg macallimiin garaad